shaqana weeyo meel bay ka waratay soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka waratay
bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan subax wanaagsan ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn barnaamijka faaqidaadda wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya arrintaas maskax iyo aqoon ma ka maaranta
waa isniin taariikhda ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sanadka laba kun labaatan iyo kow qodobada barnaamijka faaqidaadda waxaa ugu waaweyn guddiga doorashada jubbaland oo maanta qabanaya codsiyadii ugu dambeeyey xubnaha u tartamaya kuraasta golaha shacabka ee dhowaan la shaaciyey waxaad kale oo maqli doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahaan aduqa magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin kale oo xalay ka wada hadlay khadkaynta ammaanka garoonka injineer yariisa oo ciyaar xiisale galabta ku dhex mari doonto kooxaha degmooyinka warta nabad iyo dharkiinley qodobada kale waxaa ka mid ah dowladaha maraykanka iyo u k oo taageera shirka wadatashiga ay ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble loogala hadlaya doorashada dalka waxaad kale oo maqli doontaan ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo tababar ku saabsan habka loo rido hubka culus lagu soo xiray magaalada baydhabo ee gobolka baay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan heystaas gabagabada barnaamijka faaqidaada wararka raadiyo muqdisho ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaa idiin soo saara halkaana ka tabinaya anigoo yunis duraan cali farsamada waa farxaan maxamed ku soo dhowaada qodobadaad maqasheen
Somali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka waratay Somali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka waratay
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal aan ku bilowna magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee jubbaland guddiga doorashada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta qabanaya codsiyadii ugu dambeeyey xubnaha u tartamaya kuraasta golaha shacabka ee dhowaan la shaaciyey shalay inta badan xubnihii u tartamayey xubnaha u tartamaya lixda kursi ee guddiga doorashada jubbaland shaaciyeen ayaa la diiwaan geliyey xilli biri lagu wado siduu qorshuhu yahay in doorashadaasi kismaayo ay ka dhacdo sidoo kale ammaanka kismaayo ayaa aada loo adkeeyey waxaana ciidamada ammaanka jubbaland howlgalla ay ka wadaan xaafadaha kismaayo iyo duleedkeeda waxaana howlgalladaasi sida saraakiishu inoo sheegeen lagu soo qabtay xubno ka tirsan argagixisada al-shabaab oo lagu tuhmayay inay weerar ka geysteen magaalada kismaayo waxaa wararkaas oo dhan waxaan ka waraysanay wariyaheenna magaalada kismaayo qadar imaan dhaqane aad ayay u mahadsan tahay xili lagu wado maalinimada berito in lagu qabto magaalada kismaayo doorashada baarlamaanka aqalka hoose labaatan iyo sideeda isla bishaani aan ku guda jirno ayaa waxaa laga dareemayaa saaqay jabiga guud ee magaalada waa mid doorasho iyadoona lagu arkayo xarunta ay ku shaqaynayaan guddiga doorashooyinka xibno ka tirsan musharaxiintii u tartamayey lixdii kursi ay shaaciyeen in doorashadooda ay qabanayaan maalinimada brito waxaa socota isdiiwaangelinta musharaxiinta qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa la guddoonsiiyey shahaadada waxaa sidoo kaleeto la diiwaangeliyey ergadii codayn lahayd doorashada baarlamaanka ee aqalka hoose marka diyaargarowgii ugu dambeeyey ee doorashooyinka baarlamaanka ee aqalka hoose ayaa ka socda kismaayo maanta waxaa lagu wadaa in musharaxiinta kuraastii dhowaan la shaaciyey ee golaha shacabka deegaan doorashadooduna tahay jubbaland ay araaji qabashadooda ama codsiyadooda dhanka doorashada u gudbiyaan guddiga doorashada maamulkaasi
runtii waa sidaa sheegtay waxaa codsiyadooda ayaa la aqbalayaa musharaxiintii u tartami lahaa lixda kursi ay shaaciyeen baarlamaanka adhaha guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland beri ayaa lagu wadaa qaar ka mid ah kuraasta in lagu doorto magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbadooda la siiyey shahaadada waxaa sidoo kaleeto socoto oo la diiwaangelinayaaba eradooyinkii dooran lahaa lixda kursi maadaama halka kursiba ay dooranayaan boqol iyo kow erday oo loogu talagalay ama sidii lagu heshiiyeyba marka goobta doorashada ay ka dhacaysa ayaa ammaankeeda aada loo adkeeyo waxaad ku arkaysaa ciidamada booliska ee dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa amisom oo iska kaashinayo amniga guud ee kismaayo waxaa sidoo kaleeto wadooyinka gala goobta doorashada ay ka dhacaysa ayaa waxaa laga hakiyey isku socodka dadka iyo gaadiidka si aada loogu adkeeyo goobtaasi ee doorashada ay ka dhacayso kismaayo jabiga guud markaa qiimayso waxaad ku arkaysaa goobaha ama inta badanba waxaa hadalhaynta ugu badan magaalada ka taagan waa arrimaha doorashooyinka iyo siyaasada guud ee dalka iyadoona aad ku arkayso hoteelada kala duwan ee magaalada kismaayo musharaxiinta oo kulamo gaargaar ah la qaadanayo odayaasha dhaqanka iyo ergeliya odaleed maadaama ay weydiisanayaan in codka ay siiyaan waxaana sidoo kaleeto faray u qacay saxmada goobaha la iskugu yimaado maadaama jibi doorasho la galay waxaa sidoo kaleeto kismaayo maalintii labaad dhanka kale ka soconaya howlgallo ay iska kaashanayaan ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska ee jubbaland howlgalladaas oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada kismaayo tiro ilaa iyo hadda sida ay sheegeen saraakiisha howlgalladaasi hogaaminayso waxaay kusoo qaqabteen labadii maalinba howlgalka ay ka wadeen kismaayo ilaa iyo soddon iyo sideed qof oo looga shkisan yahay in ay ka tirsan yihiin argagixisada al-shabaab maadaama maalmihii ugu dambeeyey la kismaayo ay ka dhacayeen falalidii ku ah amniga oo kusoo badanayay taasoo qayb ay ka tahay gaadiidka miinooyinka lagu dejiyo oo dadka shacabka ah waxyeelada ay kasoo gaarto iyo weliba bombooyinka gacanta lagu turo xiliyada haweenkii goobaha dadka ay ku qaxweeyaan ama ay ku fiidsadaan lagu tuuraya haweenadii ugu dambeeyey marka si taasi looga hortago iyo falalkaasi amniga lidka ku ah ayaa howlgalladu waxay ka socdaan shanta xaafadood ee magaalada kismaayo waxaana ku arkaysaa wadooyinka waaweyn gaadiidka gaashaaman oo ay wataan ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska jubbaland magaalada gurika guri ayay baarayaan oo iyagoona guriguri u baarayo si guri walbaba amniga dadka degan ama si samahaanba xaaladiisa guud loo baaro gurigii hub ay ku arkaana dadkaasi ay tilaabo ay ka qaadayaan marka saraakiisha waxay sheegeen inay markay baaritaanada ay soo dhameeyaan ay hadli doonaan warbaahinta islamarkaasina ay usoo bandhigi doonaan cid allaale ciday ay ku cadaato in farar amniga lidku ah ay gacmaha ay kula jireen guddigu ma sheegeen qadarow lixda kursi iskumar miyaa la qabanayaa berri mise qayb ayaa lasoo horumarinaya
runtii waxa ay sheegeen in haddii ay u suurta gasho guddiga maalintiiba ay laba kursi ama saddex kursi sida ay hadba ay u qaban karaan ama doorashada ay ugu fuldaato inay u qaban doonaan runtii doorashadani waxa ay ka dugan tahay doorashadii hore maadaama doorashadii horeba calaa musharax ama xildhibaanba ay soo dooranayeen konton iyo kow ergey laakiin doorashadan waxay uga duwan tahay waa boqol iyo kow erday kow ergey aan iraahde marka tirada ayaa aada u badan marka waktiga inuu qaato waxaa laga yaabaa ilaa iyo lixdaasi kursiba inay qaataan muddo saddex maalin afar maalin sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland siyaad maxamed mursal balse waxaa ka go-an guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland in doorashadii ay ilaamiyeen labaatan iyo sideeda bishaani ay qabtaan waxaana had iyo jeer kulamo gaargaar ah ay la qaadanayeen maalmihii ugu dambeeyey saraakiisha ciidamada ammaanka ee sugaya goobta doorashada ay ka dhacayso haddii ahaan lahayeen kuwa booliska iyo kuwa booliska amisom oo iska kaashanaya marka guud ahaan magaalada jibi doorasho ayay gashay maanta ayaa la filayaa in ay soo gabagabeyn doonaan isdiiwaangelinta musharaxiinta iyo codsiyadooda kala duwan
kaasi wuxuu ahaa wariyaheena qadar iimaan dhaqan oo ku sugan magaalada kismaayo wararkii doorashada ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal markaana safaaradaha maraykanka iyo britain ee magaalada muqdisho ayaa xalay shaaciyey inay taageersan yihiin shirka wadatashiga qaran ee ku baaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ee la filayo in muqdisho ka dhaco toddobaadkan war kooban oo lagu daabacay barta twitter-ka ee safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa lagu sheegay in maraykanka uu sii wadayo taageeridda shirka wadatashiga qaran ee lagu wado in toddobaadkan uga dhaco muqdisho warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wadahadallada madashan ay muhiim u yihiin dardargelinta hanaanka doorashada soomaaliya iyo taanka qaadaadkii dhacay sidoo kale safaaradda u k ee soomaaliya ayaa iyaduna taageertay shirkan markii qoraal rasmi oo barta twitter-ka ay ku faafisay safiirka britain u fadhiya soomaaliya kate foster waxaanay sheegtay in shirkan muhiim u yahay halka lagu xallin kara cabashooyinka iyo arrimaha jira markaan haddaan muqdisho dib ugu soo noqono gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin kale ayaa xalay ka wada hadlay adkeynta ammaanka garoonka injineer yariiso oo ciyaar xiise leh galabta ku dhex mari doonta kooxaha kalmatalaya degmooyinka warta nabadda iyo dharkili gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya taliyaha kumeel gaarka ciidanka nisa taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenada gobolka madaxda sbotir madaxda sboortiska ee gobolka iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka wada hadlay adkeynta galabtay ammaanka garoonka injineer yariisow gudoomiye cumar finish oo la hadlay warbaahinta ayaa kula dardaarmay labada kooxood ee labada degmo dharkilinaya warta nabadda inay muujiyaan galabtay kubad ku dhisan ixtiraam iyo ciyaar wanaag foodana laga foodana laga fogaado galabta ayaa la filayaa in garoonka stadium injineer yariisow ee degmada cabdicasiis lagu soo gebagabeeyey tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir oo ay galabta ku lolami doonaan finaalkiisa kooxaha kalmatalaya dharkilinaya gudoomiyaha ayaa maruu hadlayay sheegay sidaan
waxaa sharaf noo ah caawa inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan caawa aan ugu talagalnay inaan ugu hambaliyeyno labada kooxood ee kubadda cagta ee dharkiiley iyo warta nabadda runtii waan idinkugu hambalyaynaynaa waana idinkaga mahad celinaynaa kaalinta wax ku-oolka ah ee aada soo gaarteen waxaa kaloon idinkaga mahad celinaynaa sida aad usoo bandhigteen cayaaro nadiif ah oo hufan waxaan idin rabaa inaan halkan mahadnaqaa kadib idinkaga soo jeediyo dardaaran kooban oo ku saabsan ciyaaraha ama ha ahaadeen kuwa berito loo ballansan yahay in la ciyaaro ama hadafka maamulka gobolka banaadir uu ka leeyahay qabashada tartanada isboorti ee kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir runtii ujeeddada laga leeyahay isboortiga waxa waaye in la nooleeyo qalbiga da'yarta waayo muhiimadda koowaad midda labaad waxay tahay in lagu muujiyo amniga maxaa yeelay meel lagu ciyaaraayo waxay ka turjumaysaa amni amni darro ma lahan ciyaar iyo baashaal waxaa kaloo ka leenahay isdhexgalka bulshada ujeeddooyinka laga leeyahay ciyaaraha waa middaas midda laydinkugu hambalyaynayana waa middaas waxaan rabnaa inaan idinkaga digno waxyaabaha cunfiga ah ama keeni kara isnacaybka ama isku dhacyada waxaan rabaa taageerayaashiina inaad u sheegtiin wuxuu waa ciyaar wax kale ma aha hadafkii ciyaarta laga lahaa inaan la weecin oo aan si kale loo dhigin ujeeddada ciyaarta laga lahaa waa isdhexgalsha iska isdhexgalka dhallinyarada muujinta nabadda iyo isbarashadooda iyo kulmidda dhallinyaro kumaan kun ah oo soomaaliyeed ee ku ciyaaraya garoon garoommadii dowladdoodu ay ugu talagashay waxaa garabkiina taagan madaxdii hay-adaha amniga oo u diyaar ah laga bilaabo saacaddan ilaa wakhtiga ciyaartu dhammaanayso inay goobta a joogtaan iyo garoonka iyo goo- meel goob kastaba ay amnigeeda ka shaqeeyaan oo ay sugaan adinka iyo daawadayaasha ciyaartaba dadaalkaas weyn oo qaybaha kala duwan ee dowladda haday ahaan lahayd hay-adihii amniga iyo maamulkii ee ay u galeen ama ay u heega yihiin inaadan imajkiisa xumaynina ayaa laydinka rabaa oo haba yaraatee aan wax loo bogo oo la jeclaysto maahana wax kale ah goobta lala imaan adinka iyo taageerayaashiin dhallinyarada iyo maamulada degmooyinku waa waxay hayaan mas-uuliyad wadareed ayay hayaan mas-uuliyad gaara iyo xil gaara ayaa ka saaran hofnaanta ciyaaraha ama ciyaarta berrito la filayo inay ka dhacdo garoonka engineer yariso insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ciyaarahan kuwa xiga inay noogu qabsoomi doonaan muqadiso muqadisho stadium ama stadium muqadisho waxaad og tihiin in dhismihii dib u dhiskii la dhammaystiray oo okay uu yahay keliya waxaa dhiman xaandaafka yar oo daawadayaasha iyo ciyaartoyda lagu yacni lagu kala xadido intaasaa dhiman taasna mar dhow ayaan dhammaystiraynaa biidni illahi alkariim waxaan rabaa ciyaaraha dharkeyley warta nabadda iyo dhammaan kooxihii kale ee ka qayb qaatay ciyaaraha waa isla kooxeena annagaa iska wada leh waa dhallinyaradeedhi waaye dhammaantood waa jecel lahay mid kasta inuu guulaysto ama koox walba inay guulaysatana raalli ayaan ka naha waana rabnaa haddii maantay aada soo gaarteen final finalkiina inuu sharaf iyo qurux ku dhammaado nagala shaqeeya biidni illahi alkariim annaga markaan aan dharkeyley iyo warta nabadda aan hoos u xamanay waxaa la yidhi asxaabay aayad kooxaha kale iskula gooba jireen marka in ayaga aakhirka la isku diro waa fiicadda marka adinkoo saaxiibo ah inaad garoonka gashaan adinkoo saaxiibana ay ka soo baxdaan middaas waa midda aan idinka rajaynayno idinkalana shaqaynayno haddii aan la idmo ballanteen waa berrito iyo garoonka kubadda cagta ee stadio yiriso insha allahu tacaala
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka faaqidaada wararka ayaad dhegeysanaysaan markaana jarmalka qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka jarmalka ayaa ka banaanbaxay xaalad ka haysata dhanka jinsiyadda soomaalinimada muwaadiniinta soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa walaac ka muujiyey dhibaatooyin kala duwan oo haysta soomaalida ku nool dalka jarmalka qadar buraale oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliya dalkaas ayaa warramayay waryaheena ayuub
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantiin marka hore adinka qolyihiina maamulka telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo daawadayaashii labaduma inay nagala qayb galaan caawo dhibaatooyinka iyo mudooraadka caawadno dhibaatooyinka aan halkan ka cabanayno ummadda soomaaliyeed ku haysta waxaan ku soo koobi karaa hal eray oo aan ingiriiska lagu yidhaahdo identity freesana haysta waayo dowladda soomaa jarmalku waxay tiri oo ay sharci ka dhigatay inaysan kun sagaal boqol iyo sagaashankii dowladdii soomaaliya markay dhacday wax dukumiinti oo ka dambeeya inaysan aqoonsanayn arrintaa muddo badan baanu soo rafanaynay meelo badan baanu marnay waktiyo badan iyo duruufo kala duwan baan usoo marnay hadda waxaanu qaadanay inaanu dagaal aanu galno joogto ah oo mudaraad leh oo dowladda cusub oo aanu rajo weyn ka qabno inaanu toos ugu gudbayno cabashadayada labada gobol aan ku dhaqanahay annagu oo ah kayle baalid iyo hesan oo laba gobol isku dhegan oo mataana oo mays iyo bisbaan ay magaal madax u kala yihiinna inaanu cabashadeeda labadood minister presidency oo madaxweynaha haysta iyo baarlamaanka laanta la yidhahdo halkaa ka jira iyo baarlamaanka jarmalku aan dhibaatadeeda gaarsiin marka dhibaatadeeda haddaan kuusoo koobo waa idindideed kiriise haddaan hoos ugu sii degnana waxa weeye ilmihii soomaalida oo aan aabihii loo aqoonsanayn maadaama aan mawdu sheegtay iyo baasboorkiisa midna la aqoonsanayn waxaa ka mid a guurkiiyo dadka laga hortaagay oo la leeyahy isma guursan kartaan waxaa ka mid ah oo dhibaatooyinka kaloona haysta waxa la yidhaahdo inuusan qofka soomaaliga shaqooyinka ammaanka iyo iskuulidka uusan ka shaqayn karin maadaama aan magaciisa la hubin dhibaatooyinka ugu badan oona haysana waxa weeye reerka iyagoo isqabo wada joog inaysan cashuurtii mid u helin ayagoo shaqaynaya marka dhibaatada ugu weyn waa taas dowladda soomaaliya oo hadda dhismayna sana waxaan ka rabnaa iyo tajirta labadanaba inay garab iyo gargaar nagu siiyaan oo adduunyadu dadka soomaaliyeed ayagaa mas-uul ka ah dal iyo dibadda inay wasaaradooda arrimaha dibaddu hadasho oo dhibaatada soomaaliyeed oo haysata meel kasta ummadda soomaaliyeed u hadasho way u hadleen wax badanna way qabteen duruufaha iyo doorashada iyo qoroonaha iyo waxay qatar maadaama dadka soomaaliyeed halkaas ku nool ay qayb ka yihiin dad kumanaan qofood ama malaayiin qofood oo caalamka ka timid muhaajiriin qaarkood ha noqdaan kuwo badan oo magangelyo doonayo dadka soomaaliyeed keliya may dhibaatadan gaar u tahay mise dad kaloo la qabaa jira
waad mahadsan tahay su-aashaas waa su-aalo muhiim oo in laisweydiiyo u baahan way jiraan communityanala qaba sida communitiga suudaanta iyo eritayaanka qayb ka mida iyo communitiya badan afrikaanka ka soo jeeda dhibaatadaasi way qabaan ama annagoo si falaan u dhigee wadamada safaadoodu aysan xoogga lahayn oo aysan shaqayn oo failure stateka sida soomaaliya oo kalaa waa laga yaabaa in dhibaatadaasi ay maaragtay ka jiraan marka dhibaato keligeena haysata maaha laakiin annagu waxaan xaq u leenahay dhibaatadayada waxaan rabnaa inaan ku soo guurino annagu soomaaliya hadda ma joogno jarmalkan sharcigiisaan ku noolahay waddankaanaan ku noolahay dad jarmal aan nahay nolosheedii iyo shaqadeedii iyo cadurbixinteedii iyo dagaalkeediiba halkan u joogaa dowladda soomaaliya arrinbed ahaan inay noo caawisa maahana jarmal ahaan baan ku dagaalamaynaa sharciga waddankaan ku dagaalamaynaa marka arrintu soomaalinimo baa meel looga fabuuqayaa iyo intan waxay tahay inaanu ka soo jeedno state bailer ah oo aan dukumentigiisa iyo sharcigiisa la aqoonsanayn laakiin halkan xuquuqdeeda waanu dagaalamaynaa diyaar baanu tahay waxayna gabadha soomaaliyeed wiilka soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay sharciga jarmalka xuquuqdooda ka helaan waana u taagnaa waana ka helinaa hadday dowladda ugu taageertay baynu u taageerin waya marka la fiiriyo kan jaaliyad ahaan oo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaas ku nool isku xirka iyo iska warqabka dadka kale hadda dhibaatooyinka haysta ee hadda qodobada a ka dhawaajisa qaybay ka tahay jaaliyaddu maxay tallaabo ah iyo dadaalo ah oo ay u qaaday arrintaas si dadkaas wax loogu qabto
walahi walaalow marka runta laga hadlo waxa wey meesha dhibaato badan baa dhanka yaalaay waa wax la dhihi karo waa maasi erga ingiriis baa lagu cadeen marka dee soomaalida ku maamaada majab dhooqa maalinta baa la bixiyaa annaga shakbuluyd ahaan iyo jaaliyadda oo na garab taagan oo naga dambaysaba anu dashacab aan nahay waxaan u istaagnay inaan problemka aan midba maalin madaxayna siin ka ugu horrayso asiin siinana inuu noqdo inaan waxaan dhintay kriisaha iyo aqoon la-aanta iyo laydima garanaya aan ka baxno dowladda sarfarka oo dhismatay oo aanu rajo badan ka qabnano culays badan taano saaxiibna aan la nahay rajo badan aan ka qabno inay waxbedelayso oo gaar waa waxbedel ah qarniga kow iyo labaataad ma dhici karto qof soomaali in la yidhahdo ma guursan karto meesha kasi looma garanayo waxaan ka aqbalayna dowladda jarmalkana maahan waxna aqbali karana maahan waa waxna u baahan in laga horto marka hadda barnaamijkaasi ajendaha noo saaran markaan kaa foogsano ayaanu ajendayaasha kaloo dhibaatada na haysana maalinta rajo qabuud baa la xiyaangalaa mar qaadayna insha allah
haddii aan markaan fiirino dhanka caalamka wararka ugu waaweyn maadaama sii soo gaarnay gabagabadii barnaamijka faaqidaada wararka raadiyo muqdisho daalibaan ayaa darawallada gaadiidka ku soo rogtay amar ku saabsan haweenka daalibaan waxay ku baaqday darawallada kaxeeya baabuurta rakaabka inaysan qaadin dumarka markay galayaan safarada masaafada dheer waxay sheegeen in baabuurtooda ay u ogolaadaan oo keliya dumarka ay la socdaan dadka muxrimka u ah golaha wasiirada daalibaan ayaa soo saaray tallaabooyin kaloo ku saabsan waxbarashada iyo shaqada haweenka saddexdii bilood ee lasoo dhaafay boqol maalmood ayaa ka soo wareegtay markii daalibahan inta badan gobollada ay ka mamnuuceen ardayda dumarka ah inay dhigtaan dugsiyada dhaafsiisan fasalka lixaad saaxiibayaal intaas ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkii faaqidaada wararka intaa barnaamij noocaan ah ku kulmi doona sidaasi ammaana allah waxaan idinkaga tegayaa heesta
anigu welita ma garan